أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين باب مثل المؤمن مثل النخلة هذا متكن باب باب مثل المؤمن مؤمن كتصالحه سوء mathalu nakhlati geetimireedka tusaalihiisoo kale tusaalahaas nebigana sala allahu calayhi wasalam uu ka bixiyey qofka muuminka ah iyo axaadiisii ku soo aroortuu sheekhu uu noo sheegi doonaa qaala alimaamu muslim raximahu allahu tacaala xadahanaa yaxya bnu ayuub albaqdaadi wa qutaybatu bnu saciid wa caliy bni xujirin asacdiy واللفظ ليحيى قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر المدني قال أخبرني عبد الله بن دينار أنه عبد الله بن دينار سمع عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر جيدها شجرة جيدة كمدة شجرة لا يسقط ورقها على مهد أي سندعن وإنها شجرة سنة مثل المسلم قفك مسلم كاه تساليه سوكلوه faxadithuunii ii sheega maa hiya waxay tahay shajaradaas fawaqaca annaasu dadkii waxay ku dhaceen fii shajari albawaadi baadiyayaalka geedahoodiiyo dadkii ku dhaceen oo qofo meelay ku fikirtay qaala cabdullaahi bni cumar wuxuu yidhi wawaqaca fii nafsii nafsadeyda waxaa iga soo dhacay annahaa shajaradu annakhla geetimreed inay tahay fastaxaytu waan xishooday oo dad iga waaweynaa markaa jalsada ee fadhiga nebiga fadhiyey sala allahu calayhi wasalam uma qaaluu markaase waxay yidhaaheen xadidnaa noo sheeg maa hiya waxay tahay shajaradaasi yaa rasuula allah rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam qaala markaasu wuxuu yidhi cabdullahi bni cumar faqaala wuxuu yidhi rasuulku sala allahu calayh wasalam hiya annakla waa geetimiraadka qaala wuxuu yidhi cabdullahi bni cumar fadakartu daalika arrinkaasaan licumara u sheegay faqaala markaasu wuxuu yidhi aabbahay oo cumara la an takuuna inaad ahaato qulta inaad tidhaaho hiya shajaradu waa annakla inaad tidhaaho oo jawaabta aad bixiso ayaa axabu ilaya aniga layga jacayl badan yahay min kada wa kada intaas iyo intaasoo laysiiyo waxaan ka jeclaan lahaa si ay kugu dhacdo nadrada iyo fiirada nebigu sala allahu calayhi wasalam inaad jawaabta bixiso waxa naftaaga kaaga soo dhacay inaad sheegto saasaan ka jeclaan lahaa yidhi sayidina cumar marka nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu tusaale uga dhigay qofka muuminka ah inuu la mid yahay geetimiraadka muuminka marka geetimiraadka jaamica ka dhexeeya geedkaas iyo meeshay isaga egyihiin waxaa weeye waa kahratu lmanaafic geetimiraadka manaaficdiisa aad u fara badan maxaa yeelay mirihiisa waa la cunaa intaysan bislaanin ayay xataa nafci leeyihiin oo timirta waxaa weye intaysan bislaamin oo xaaladda ay rudabka iyo ay marayso markaasaa manfacada timirtu ay bilaabataa ilaa markii ay bislaatana manaaficdeedu way sii fara badataa lafta xataa ku jira timirta oo laftimireedka ah laftimireedkaas xataa manaafic fara badan ay leedahay oo xilligii hore fardahaba lagu naaxin jiray oo fardaha loo tumi jiray waxaa kaloo geedka nafsadiisana laga samaystaa dermana waa laga samaystaa geetimireedka naftiisa dermuu leeyahay guryaha waa lagu dhistaa waxaa jira wax jubbaar la yidhaaho oo dhexdiisa ku jira oo dhuux camala geetimireedka oo la cuno isaga naftiisa dhanaan camal ahoo la dhanaansado geedka dhexdiisa ku dhex jira oo jumbaar la yidhaaho riwaayaadka qaar noogu imaan doona marka manaaficdeeda aad u fara badan geedka nakhlada ah nebigeennu sala allahu calayhi wasalam marka wuxuu tilmaamay qofka muuminkaana sidaasoo kalea looga baahan yahay in manaaficdiisu ay fara badan tahay oo adduuniya aakhira labadaba manaaficdiisu ay ku fara badan tahay qofka muuminka ah khayraadkaas isaga naftiisa uu wax ku tarayo dadka mu'miniinta khayraadka ay ka faa'iidayaan in sida manaaficda geedkaas uu badan yahay muuminkuna manaaficdiisa ay u badan tahay qaala alimaamu muslim raximahu allahu tacaala xadaanii moxamed bnu cubayd alkhubari qaala xadaanaa alhabari mudindhig bifatxi lqoyn adig midib gode godkaasaa wanaagsan ubarigaasaan raba ubari ubari ubari waa qabiilkii sheekha qaala xadaanii moxamed bnu cubayd alkhubari qaala xadaanaa xamaad bnu zaydin albasri قال حدثنا أيوب وأيوب السختياني ولجدا عن أبي الخليل الضبعي البصري عن مجاهد مجاهد بن جبر المكي المفسر الكبير عن عبد الله بن عمر قال وحير بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما مالين لأصحابه حكير أخبروني إيقورهما عن شجرة قد إيقورهما شجرة سو مثلها تصالح مثل المؤمن مؤمن كتصالح سو كلاه fajacala alqowmu qowmkii waxay gudagaleen yadkuruuna inay sheegsheegaan shajaran geedaho geedahaasoo min shajari lbawaadi baadiyaalka geedahoodii ka mida qaala bnu cumar wuxuu yidhi wa ulqiya fii nafsii naftayda waxaa lagu soo riday aw ruucii ama qalbigayga waxaa lagu soo riday annaha nakla inay tahay fajacaltu waxaan gudagalay uriidu inaan doonayo an aquulahaa shajaradan nakhladaa inaan idhaaho oon idhaaho waa nakhla fa idan wakhtigaas asnaanulqowm qoomka da'yaalkoodiiyaaba xaadir ahba oo dadka da'doodiiyaa aad u weyn fa ahaabu markaas waa ka heybaysanaya an atakallama inaan hadlo falamaa sakatuu qoomkii markay iska wada aamuseen qaala rasuulullaahi wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam hiya nakhla قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي النجيح وعبد الله بن أبي النجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر أن لصاحب نغضي إلى المدينة إلى مدينة لقاره فما سمعته ما أنا مغلين عبد الله بن عمر يحدث حاله كحديث آخرنا عن رسول الله رسولك الله حقيسة صلى الله عليه وسلم إلا حديثا ما هني روايات كقاره حيث الماويان صعدك إيا السفر كميش وكسر بالله إنه يهي مكة oo waxa weeye makuu ka soo raacay mujaahid oo mufasirka cabdullahi bni cumar uu maka ka soo raacay madiinayna u soo socdaan intaas wuxuu yidhi ma aanan maqlin isagoo hal xadiis sheegayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam ilaa xadiisan waaxidan hal xadiis maahana intaas axaadiis fara badan ma uusan ii sheegaynin oo markaa waxa weeye waa likahrati tawaqiihi wa tawarucihi xalaal miiradkiisa iyo dhowrsigiisa aad u badnaayo xadiis uusan hubin kama uusan sheegi jirin nabiga sala allahu calayhi wasalam qaala warkaasu wuxuu yidhi cabdullaahi bni cumar kunnaa waxaan ahayn cinda nebiy nabiga agtiisa sala allahu calayhi wasalam fa utiya waxaa loola yimid rasuulka sala allahu calayhi wasalam bijammaarin jummaar xayrtimireed xayrtimiraada la yidhaha waa geedka timirta ah geedka dhuuxiisa waxaa la yidhaha jummaar fadakara markaasuu wuxuu sheegay ibnu abi najiix binaxwi xadiisihimaa waxuu mutaabacaynayo waa hal sheekh oo keli ah sheekhii hore oo abilkhaliil bisuu mutaabacayn oo abulkhaliil udubaci oo isagu ka qaadanayay mujaahid sheekhan kale isaguna cabdullaahi ibni abi najiix isna wuxuu ka qaadanaa mujaahid marka sheekhan ibnu abi najiix keligiis ayaa wuxuu mutaabacaynaa halkii sheekhoo abilkhaliil ahaa sheekhuna muhanu ka cabiray binaxwi xadiiihimaa uu yidhi haddii la dhihi lahaa xagga shuyuukhda muslimka mararka qaaran ku xallin jirnay oo shuyuukhda muslimka loo celin jiray shuyuukhda muslimkuna hadda musanno way ka badan yihiin sidaas awgeed waxa weeye nusqadan waxaad mooddaa inaysan wanaagsanayn wallahu aclam in la yidhaha binaxwi xadiiihi xal kale ma lahan binaxwi xadiisihi oo fadakara wuxuu sheegay ibnu abi najiix binaxwi xadiisihi xadiisi abilkhaliil xadiiskii abilkhaliili dubaci oo kale ayuu sheegay sidaas in laysaga xaliyo nusqada maahane dhinaca shuyuukhdana looma celin karo laba sheekoo la mutaabacayo lama soo sheegin xal kale ma laha nusqadu in sidaas loo xaliyo maahane binaxwi xadiisihi قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سيف وسيف بن سليمان ولجه داه قال وحوير سيف سمعت مجاهدا يقول سمعت ابن عمر يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلو كان بجمار حير تمرت فذكر السيف وحو شاقي نحو حديثهم كانوا كلا والله حلين كلا نحو حديثهم مثنوى يحلو علينا أبي الخليل يا أبي النجيح oo marka waxa weeye waa min idlaaqi damiir اljamci cala اlاثnayn wahuwa jaa'isun fi اlluga waa min idlaaq damiir اljamci oo musanihii lagu idlaaqay luqa ahaanna waa iska bannaan tahay fadakara saafkii wuxuu sheegay naxwu xadiisihim abilkhaliil iyo abinajiix xadiiskoodii oo kale قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حماد الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كنا وحنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وحي رسولك الله صلى الله عليه وسلم أخبروني بشجرة قد إيقا ورما شجرة سو شبه المسلم قفك مسلم كاللمدة أو أمسك الرجل المسلم وشك من الراوي رجل كمسلم كاللمدة شجرة سو الله تحات ورقها على مهد إيسان دادا على مهد إيسان دادا إنين إيش يقع قال إبراهيم وحوير وتلميذ كي إمام مسلم رحمه الله تعالى إبراهيم بن سفيان lacalla musliman sheekhayga oo muslima waxaa suurtagaluhu yidhi qaala inuu yidhi sheekhu wa tu'tii ukulahaa fii riwaayati inuu sheekhu sidaas noogu sheegay ayaa suurtagala wa tu'tii waxay bixisaa geeddaasi ukulahaa ay ma'kuulahaa midhaha laga cunaayana way bixisaa oo inta ay geeddaasi meesha ay ka taagan tahay timirta way bixinaho intaas waddadaha manaafacaad ka helaya saas riwaayada sheekhu inay ahayd ayaan u malay inuu yidhi wakadaa sidaas ayaana wajadtu ka helay cinda hayrii hayrkayga agtiisa marka markuu leeyahay sheekha tilmiidku qaala ibraahim lacalla musliman qaala wa tu'ti ukulahaa biduuni laa uula jeeda wax laa ah sheekhu inuusan ku darin saasaan la tahay uu leeyahay wakadaa sidaas oo kalean wajadtu cinda hayrii hayrkay agteydana saasaan ka helay aydan oo macla isagoo ah walaa tu'tii ukulahaa walaa tu'tii ukulahaa sidaasaan ka helay uu leeyahay nusqadaydii iyo dalabatulcilmiga mushaarikiinta aniga igalo ahaa xalqada sheekha ila fadhiisan jirtana laa ayaan kutubtooda ka helay walaa tu'tii ukulahaa geeddaasi ma'kuulaha waxyaalaha laga cunay oo midhaha loola jeedo timirtii timirtaas ma siiso kulla xiinin wakhti walba timir laga heli maayo laadaas naafiyada aha ardaydii kalena nusqadooda aan ka helay anigana nusqadayda saasaa ku qorayd laakiin waxaan u malaynaa uu leeyahay imaamu muslim inuu ula jeeday markuu noo sheegaayey biduuni llah imaam muslim asagu biduuni llah inuu qasadkiisu ahaa ayaan u malayn laakiin nusqooyinkii dadkii mushaarikiinta xalqada igula ahaa waxaan ku arkay laa naafiye ah laa naafiye aan ku arkay oo markaa isagu tilmiidku hadalkan wuxuu la jeedaa wa tu'ti ukulahaa walaa tu'tii ukulahadaas laada naafiyadaah wuxuu ula jeedaa inay khalad tahay oo sida saxdaa ay tahay laada in laga daayo maxaa yeelay jumladani waxay ku xigtaa laa taxaatu waraquhaa laa taxaatu waraquhaa caleemaheedu ma daataan wa tu'tii ukulahaa geeddaasi ma'kuulahaa midhaheedana way bixisaa oo manaaficaad midho ahna waa laga gurtaa sida sawaabkaa waa sidaas uula jeedaa ibraahim laakiin ardaydii iyo aniga nuskhadaydii iyo waxaan ku aragnuu leeyahay laa laadaas haddii lagu macneeyana waa laa mudiratun lilmacnaa macnihii dhibaato u geysanaya laadu oo markaa macnuhu wuxuu noqonaa laa taxaatu waraquhaa caleemaheedu ma daataan walaa tu'tii ukulahaa kulla xiinin geeddaasina midhaha laga cunaayo ma bixiso kulla xiinin wakhti walba midho ma bixiso oo midhaba lagama helo wakhti walba markaa waa liqilati manaaficihaa manaafic meeshana waxaa la rabay kasratu manaafic in laga rabo markaasagu wuxuu la jeedaa laadaa khalada sida saxdaana waa in laada layska xadfo saasuu tilmiidku ula jeedaa laakiin culimo badan oo sharaxday kitaabka saxiixu muslimka waxay leeyihiin waxaaba wanaagsanba laada in lagu daro isagaa sida u maleeyey ibraahim ibnu sufyaan oo tilmiid imaami muslim ahaa raximahu llahu tacaala waxayba ku wanaagsan tahay laada in lagu daro imaamu nawowi raximahu llahu tacaala isaguna hoos uu ka qabto wuxuu leeyahay qaala ibraahim lacalla musliman qaala wa tu'tii wakadaa wajadtu cinda hayrii aydan ولا تؤتي أكلها كل حين معنى هذا وحي أنه وقع في رواية إبراهيم بن سفيان صاحب مسلم ورواية غيره أيضا من مسلم حدعي لا يتحات ورقها ولا تؤتي لا دا صاد عليه ولا تؤتي أكلها كل حين واستشكل إبراهيم بن سفيان هذا كان أي إشكال قليل ولقوله ولا تؤتي أكلها خلاف باقي الروايات فقال وحي لعل مسلما رواه وتؤتي بإسقاط الله وأكون أنا وغيري غلدنا إن كو قفني أنا يا أرضيدي كلا دعي كرت في إثبات الله ولا هذه هدي الله سجوا إن أنا أن كو قفني روايتنا أي هيد بدون الله إن يهيد قال القاضي وغيره من الأئمة وليس هو بغلط لا هذا هدي الله سجوا قف معها معنى صحيحة ما شكر لنا كما توهمه إبراهيم سيدو أم ليي لا ذو سجنتها يو خلط من نقنيسه بل الذي في مسلم صحيح بإثبات الله sida imaam muslim ku sugnaa waa laada in la sugaa saxiix ah wakadaa rawaahu albukhaariyu biihbaati illah bukhaarina wuxuu sugay laada in la sugo wa wejhuhu wejka uu yeelanayana waxaa weeye anna lafdata laa laysat mutacalliqatan bitu'tii tu'tiidaas iyo laadu shaqaba iskuma laha bal mutacalliqatun laadu waxay xidhiir la leedahay bimaxduufin taqdiiruhu laa yataxaatu waraquhaa walaa waa mukarar markaa ay laa yusiibuhaa kada wakada walaa kada waxaas geedda dhibaata ma asiibto laakiin lam yadkuri raawi raawigu ma sheegin tilka alashyaa almacduufa ashyaadaas oo laada lagu anfinayo xadfan raawigu ma sheegin uma ibtada'a markaasuu bilaabo faqaala yidhi tuutii ukulahaa kulla xiininna waa hadal bilaabanayaba tuutii ukulahaana kulla xiinin hadal bilaabanayo waaye laada tu'tii ka horaysana waxayba la xidhiirtaa ashyaa maxduufaada ashyaa maxduufaada oo macnuhuna uu ku ansaxayo markaa waxaa la leeyahay laa taxaatu waraquhaa caleemaheedu ma daataan walaa tu'tii laadayo tu'tiiha israacsiinino laada waxaad leedahay walaa yusiibuhaa kada wa kada geedda waxaase waxaas ma asiibaan geedda waxaase waxaa ma asiibaan markaad tidhaahid tuutii macno cusub ka dhig marka tuutii geedaasu waxay bixisaa ukulahaa ma'kuulahaa waxa laga cunaayay kulla xiinin bixisaa marka ibraahim ibnu sufyaan suu u maleeyey ma ahane macnuhu laada haddii lagu daroba saxiix ku sii yahba laada haddii lagu daro uu saxiix kusii noqonahoo laada iyo tu'tiidu xiriir ma laha xiriir ma laha oo ficilka tu'tii marka ma noqonayo manfi laadu ay anfinayso xiriir ay la leedahay bal waa ficil isbaada laaduna waxay anfinaya wax maxduufa oo meeshaba ka maqan qaala ibraahiimu lacalla musliman qaala watu'tii ukulahaa وكذا وجدته عند غيري أيضا ولا تؤتي أكلها كل حين قال ابن عمر وحير فوقع في نفسي وحكسه دعي أنها شجرة النخل إنيتهاي ورأيت أبا بكر وعمر أن أركي لا يتكلمان حالي سنهدلين فكرهت وحن كهدي أن أتكلم أن أغنى أن هدله وأقول شيئا ما شيئا إلاه فقال عمر وحير لا أن تكون قلتها إن أتكون هذا شو كلمة سأحب إلي أن يقل لي جعل بنيها من كذا وكذا باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن مع كل إنسان قرينا هذا متكن باب تحريش الشيطان الشيطان اسكو دريدي سيوي oo dadka dhexdooda isku fidneeyo cadaawad qulubtooda uu geliyo ilaa dadka markaa uu dhexdooda fidno uu dhex dhigo wa bacثihi wa baabu bacثihi shaydaanka diritaankiisana waa u baab saraayaahu ilaalooyinkiisa uu diro kuwa kaloo shayaadiinta asaga uu yani horjoogaha u yahay oo isaga u shaqeeya uu diraayo muxuu u diraa lifitnati nnaasi liajli fitnati nnaas dadka fidnadooda dartooda uu u diraayo wa anna maca kulli insaanin insaan kastana qariinan ruux shaydaan lala xidhiiriyey micigiisa inuu ahaadana waa u baab qof waloo bini aadamana in shaydaan uu la jiro shayddaankaas qariinka ah waxyaalaha munkaraadka ah ee sharta iyo fitanta amraaya waxa kaloo qofka ilaahay raxmaddiisa iyo fadligiisa haddana uu daba dhigo uu la xidhiiriyey qariin oo malaa'iga qariin malaa'igana qofku waa leeyaho khayrka amraaya qariin shaydaanana qofka waa lala xidhiiriyo yani amraaya jaanibka munkaraadka iyo sharta iyo fitanta amraaya qofku marka waa labadoodaba midkuu adeeco ayuu mar walbaba uu maqaamkiisu ilaahay agtiisa uu noqonaa subxaanahu wa tacaala قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال وحير جابر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان شيطان قد يسوو قوستي أن يعبده شيطان كالمصلون ذاتك تكني إني عابدان بمعنى أن يطيعوه وينقادوا له إني أطيعان oo amarkiisa ay u hoggaansamaan kuwa dukanaya shaydaan waa ka quustay fii jasiirati alcarab jasiiratulcarab dhexdeeda inay shaydaan yacni musalliintu ay caabudaan oo markaa gaalnimo iyo waxyaalaha uu amro shayddaanku uu ka quustay walaakin fi taxriishi walaakin yajtahidu shayddaanku wuxuu ku dadaalaa fi taxriishi isku diridda iyo isku fidnaynta baynahum dadka dhexdooda uu isku fidneeyo laakiin wuxuu ka quustay in dadkii gaalnimo ay ku dhacaan oo iyagoo muslimiina ay gaaloobaan oo gaalo ay ku dhacaan taa shayddaanku uu ka quustay marka nebigeenu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi xadiiska wuxuu ugu qeyday an yacbudahu almusalluun fii jasiirati alcarab jasiirat alcarab wuxuu ugu qeyday lianna addiina yowmaidin lam yatacadda calaa jasiirati alcarab xilligaa nebigu uu noolaa sala allahu alayh wasalam oo xadiiska nebigu uu sheegayey addiin lam yatacadda fii jasiirati alcarab jasiirat alcarab kama uusan tallaabsanayn diinku laakiin ulajeeddada xadiisku waa caamo jamiicu lmusalliina loola jeedaa laakiin xilligaa nabigu warka sheegayey sala allahu calayh wasalam oo xadiiska uu sheegayey ayaa diinku markaas wuxuu ku sinaa jasiirat alcarab ee wuxuu ula jeedaa rasuulku sala allahu calayh wasalam muslimiintao dhan ula jeedaaho qofku marba hadduu muslim yahay diinkana uu ictinaaqo oo diinka uu qabsado waa naadir in shaydaan uu ku fidneeyo inuu gaalnimo uu ku dhaco qofka muuminka ah oo tukanayo ahlu salaadka waa naadir laakiin shaqadiisa wuxuu u badan yahay dadka muslimiinta inuu ka soo galo dhinaca isku fidnaynta inay isku fidnoobaan dadkii cadaawo ay isku qaadaan dagaallo uu qarxiyo dadkii uu kala dilo saasuu shayddaanka fitantiisu ay u badan tahay laakiin uma badna dad musalliina inuu gaalaysiiyo shayddaanku qaala alimaam muslim raximahu allahu tacaala waxadahanaahu isla xadiiska saabiqa abu bakr bn abi shaybata qaala xadahanaa wakiixa qaala alimaam muslim raximah allahu tacaala وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش ساقا بهذا الإسناد إسناد كان إلى بدر الشيخ كحيان قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق وأخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن عرش إبليس شيطان سريرتيس على البحر بدد الشيء أهات sariirtiisa uu ku fadhiisanayo badday dhex taallaa sariirtiisa ugu weyn ibliis fayabcaثu shaydaanku wuxuu diraa saraayaahu ilaalayaalkiisuu diraa midka ugu weyn oo shayaadiinta dhan ay hoos tagaan halkaasuu sariirtu ay u taallaa baxrigoo walidaalika badda dusheedaoo biyaha ah oo sariiro aysan qaban karin caada ahaan laakiin shaydaanka khawaariq fara badan ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey si markaa dadka loogu imtixaano oo waxaa ka mid a khawaariqdiisa inuu markaa tashakul asagu leeyahay uu isbedeli karo waxaa ka mida inuu ku arkayo kuu jeedo adiguna aadan arkaynin oodan u jeedin waxaa ka mida sariir inuu dul saaran karo badda dusheeda oo aysan sabaynaynin oo aysan asagii la quusaynin oo aysan dilaynin ayaa ka mid a khawaariqda waxaasoo dhan waxaa weeye fitantiisa iyo ikhtibaarkiisu inay joogto noqdaan oo imtixaanku uu daa'im noqdo inta addoonkuba nool yahay imtixaanka shaydaanku waa joogto waa daa'im ina carsha ibliisa ibliis sariirtiisu cala albaxri badda dusheeday ahaatay fayabcaثu wuxuu diraa saraayaahu ilaaladiisa ilaaladiisuu dadka ku kala diraa fayaftinuuna ilaaladaasi waxay soo fidneeyaan annaasa dadka faacdamuhum ilaaladaas midka ugu weyn cindahu shaydaanka agtiisa ugu weyn acdamuhum midka ugu weyni ka badan way fidnatan min fidna xagga fidnaynta oo linaasi dadka la fidneeyo wuxuu ugu jecel yahay qofkii guul u soo hooyana agtiisa ka ah dadka muslimiinta ee mu'miniinta dhexdooda kii isku dira shaydaankii isku dira oo isku fidneeya oo cadaawad dadka mu'miniinta dhexdooda dhex dhiga kaasaa agtiisa maqaam weyn ku leh ibliis أعاذنا الله من ذلك إله نقبل بعده سبحانه وتعالى قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي كريب قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه سريرتي سوحو دكتا على الماء بيها الدشودة ثم يبعث وحو الدرا سراياه عيدمديس إلى لديس كلا الدرا فأدناهم سرايات كاسمتكو وقلنا واشدة بضن minhu ibliis xaggiisa ugu dhagaasho badan manzila min manzila xagga darajada ugu dhawaasho badan oo ugu darajo weyn acdamuhum kooda ugu weyninka badan weeye ilaalada fidnatan min fidna xagga fidnada ugu weyninka badan yajiiu axaduhum saraayaadkii ilaalooyinkii uu kala diray midkoodaa imanaya oo ibliis uu imanaa fayaquulu wuxuu leeyahay axadku facaltu kada wa kada waxaase waxaasaan maanta soo sameeyey intaasoo qofaan maanta soo fasaadiyey intaasoo fitanaan maanta kiciyey fayaquulu markaasu wuxuu leeyahay ibliiskii weynaa maa sanacta shay-an waxba ma aadan soo samaynin shaqadaada way yareed maantay oo shaqo weyn sooma aadan qaban qaala markaasuu wuxuu yidhi rasuulku sala allahu alayh wasalam uma yajibu axaduhu midkooda imaanaya fayaquulu wuxuu leeyahay maa taraktu axadkii kama aanan tegin xataa faraqtu baynahu wa bayna mar'atihi ilaa axadka dhexdiisii iyo islaantiisiiba aan kala geeyey oo dhexdooda fitan iyo inta dhex dhigay markii dambeba ay isfuro inay kala tageen qaala markaasuu wuxuu rasuulku sala allahu alayh wasalam fayudnii ibliisku hu axadkaasuu minhu xaggiisa u soo dhowaysanaa wayaquulu wuxuu leeyaha nicma anta adigaa nicmo lahaaday adiga weeye hadafkii la doonayo laba qofoo oona xariir lahayn oo laysku diro waxaa ka qaalisan uu leeyahay agteeda uga qaalisan guri dhisnaayoo lasoo dumiyo guri dhisnaayo ubad markaas ay ka dhalanayeen ilaahay caabudo oo markaa ummadda nebiyullaahi moxamedna sala allahu alayh wasalam ay ku badan rabtay ilaa nebigu waa ku faani sala allahu calayhi wasalam ambiyada kale ugu faaniyo nebigu waa ku farxi ummaddiisa sii badanaysa marka dadkaas nasligaasoo lala dagaalamayo ummadda badinteedii lasii kala jarayo heerkaa haddaad gaartay wuxuu leeyahay nicma anta adaan nicmo leh qaala alacmashu acmash wuxuu yidhi uraahu waxaan u malaynaa sheekhayga waxaan u malayn sheekhiisu wuxuu ahaa أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان كاسو أبي سفيان قال الأعمش وحير أراه شيخي أبا سفيان وحن ملين قال إنه يري في روايته فيلتزم إبليس هو ننكاس فاتنكاه وحسوف ذنيي وزوجته زوج كذا كلقيي وإسكد الضوبة هو كبودي ساسو يسكد الضوبة ويسدو أجعليها قفكاس وكله قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني سلمة بن الشبيب قال حدثنا الحسن بن أعين حسن بن محمد بن أعين قال حدثنا معقل معقل بن عبيد الله عن أبي زبير عن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث الشيطان سراياه فيفتنون الناس فأعظمهم متك أقوين كبضا عنده الشيطان أكتس منزلة من منزلة حق الدرجة أقوين كبضا أعظمهم كود أقوين كبضان وفتنة من فتنة حق فتنة أقوين بضان قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق وأخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن منصور منصور بن معتمر ولجدة عن سالم بن أبي الجعد الكوفي عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم أدنك من أحد أي أحد أحد إذن كمد معها إلا هضب إذن كمد يهي وقد وكل به أحد كستوحى الله وكي شيء قرينه wadaa'igiisa saaxiibkiisa isaga la xidhiira oo min aljinni jin ah jinka waxaa loola jeedaa ibliiska shaydaanka axad walbo adinka idin ka mida shaydaanaa rafiiq looga dhigay si loo imtixaano iimaankiisa qaaluu waxay yidhaaheen wa iyaaka adigana shaydaan miyaa rafiiq lagaaga dhigay yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow qaala wuxuu rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam wa iyaaya anigana waa layla xidhiiriyey shaydaan ilaa ana allaha laakiin ilaahay acaananii iigu kaalmeeyey calayhi shaydaankii fa aslama shaydaankii waa islaamay falaa ya'murunii ma i amraayo ilaa bikhayrin wax khayra maahane mucjizaadka rasuulkii ka mid taha sala allahu alayh wasalam shaydaan islaamay weli wax la maqli jiray ma ahane waa nabigeena sala allahu alayh wasalama ilaahay ku karaamaynayo walidaalika ibnu xibbaan fii saxiixihii wuxuu ku leeyahay xadiidkan ibnu xibbaanna wuu wariyey oo dadka wariyey isagaa ka mid ahe ibnu xibbaan markuu xadiidkan saxiixiisa ku wariyey wuxuu yidhi fiihi ana shaydaana almustafaa aslama mucjizatan lahu xadiidkan waxaa laga qaadan u leeyahay oo ku cad shaydaankii mustafaha inuu soo islaamay mucjizatan lahu isagoo mucjizo u ah rasuulka sala allahu alayh wasalam mucjizaadkiisa waxaa ka mid ahaa shaydaankii rasuulka sala allahu alayh wasalam la daba dhigay oo isaguba doonayaba inuu nabiga sala allahu alayh wasalam wax gaarsiiyo isagii yaaba la soo islaamiyey isagii shaydaankii ayaa la soo islaamiyey waa ninkii saalixa ahaa oo tuug intuu guriga u soo galay oo yidhi araada an yasriqanaa fasaraqnaahu inuu naxaduu doonay annagaa xadnay yidhi yacni nin ibliisaa gurigiisa soo galay marka sheekha inuu wax ka xaduu rabay oo alaab gurigiisa uu ka xado markaasuu sheekhii hurdadii ku kacay markaasuu wacdiyey oo waaniyey wuxuu sheegay oo xilligan wuxuu yidhi munaajaadka ilaahayaa socda naxariista ilaahayaa degaysa waa xilliga ilaahay uu leeyahay man yadcuunii fa astajiiba lah waryaa i baryaya oon ajiibaa marka hal weel iyo dirham iyo diinaar iyo waxyaalaha dulliga intaad raadsan lahayd khasaa'inta ilaahayaa ballaaran oo intaa meeshaasaad wax ka heliya saacatulijaabo weeye ilaahay maa barisid oo hadda maxaan sameeyaan ku heli hadda soo weyse qaado uu yidhi soo weyse qaado laba ragca tuko ilaahay bari waad heli waxaad ilaahay ka rabtid shaydaankii marka meeshii ku soo weyse qaatay ilaahay u baryey meeshii waxaa uga dhacdaba hidaaye iyo tawfiiq meeshii ku hanuunay oo sheekha hadalkiisii aa ilaahay ku hanuuniyey subxaanahu wa tacaala markaasuu sheekh weyn noqday sheekhii kabacdi alla waraystay wuxuu yidhi araada an yasriqanaa fasaraqnaahu inuu naxaduu rabay annagaa xadnayuu yidhi munkarkii iyo wuxuu rababa annagaa ka reebnay wixii munkarkii iyo baadilkiiba annagaa ka reebnuu yidhi naxaduu rabay marka shayddaankan waa sidii oo kaleo nabigeena sala allahu calayh wasalam uu soo haweystay isku dayayey laakiin isagii yaa markaa la soo islaamiyey oo calaa yadi rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku soo islaamiyey culimmada qaarna marka waxay leeyihiin ficilkan laba wejiba ha loo icraabo oo hadda waxaan icraabnay fa aslama oo siiqatulmaadi ah fa aslama huwa asagii wuu islaamay waxaa jira in loo dabdiyo siiqo mudaaric oo la yidhaaho fa aslamu oo miimkana markaa la godo oo markaa waxay noqonaya fa aslamu min fasaadihi wa sharihi fasaadinta uu fasaadin lahaa iyo shartiisa waan ka badbaadaho markaa macnuhu noqon maayo inuu soo islaamay macnuhu markaa wuxuu noqonaa inuu gaalnimadii ku daa'im yahay laakiin uu nabigu ka nabad galay sala allahu wasalam wbaaraka caleyh dabdigaasna wuu sheegaa sheekha raximahu llahu tacaala hoosuu ka qabtay فأسلم برفع الميم وفتحها وهما روايتان مشهورتان فمن رفع قال معناه أسلم أنا من شره وفتنته ومن فتح قال إن القرين أسلم من الإسلام وصار مؤمنا نغضي لا يأمرني إلا بخير واختلفوا حيث خلاف العلماء في الأرجح منهما لولا سمتك الراجحة فقال الخضابي الصحيح المختار الرفع ورجح القاضي عيادنا الفتح وهو المختار فتحها سوراكسا ولقوله صلى الله عليه وسلم فلا يأمرني إلا بخير هديب اللي يري shaydaan marba hadduu khayrba amrayo waa inuu soo islaamay macnuhu inuu soo islaamay keeni qaala imaam muslim raximah llah taala xadaana ibn musanى ibn bashaar qaala xadaanaa cabduraxmaan yacni yani ibna mahdiyin can sufyaan xaa qaala imaam muslim raximah llah taala xadaana abubakr ibn abi shayba قال حدثنا يحيى بن آدم الكوفي عن عمار بن روزيق الكوفي كلاهما عن منصور بإسناد جرير ساقا مثل حديثه حديث جرير وكلا كحيان غير لكن أن في حديث سفيان وحكسقنا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه هنا والله وكيش روح للحريري ومن الملائكة قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب بن المصري قال أخبرني أبو صخر أبو صخر ابن أبي المخارق عن ابن قصيد ويزيد بن عبد الله ابن قصيد حدثه أن عروة حدثه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أي حدثته عروة شاكتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها عائشة أكتي إنه كبح رسولك صلى الله عليه وسلم ليلا في ليل هبل قالت وحيت أمنا عائشة fakirtu calayh rasuulkayaan u masayray sala allahu calayh wasalam fa ja'a rasuulku waa yimid sala allahu calayh wasalam fara'aa wuxuu arkay maa shaygii shaygaasoo asnacu aan samaynaayo faqaala markaasuu wuxuu yidhi rasuulku sala allahu calayh wasalam maa maxay baa laki adiga kuu sugnaaday yaa caaisha akhirti ma masayrtay faqultu markaasaan waxaan yidhi wamaa maxay baa lii aniga ii sugnaaday laa yaqaaru midlii mahalkaygu xaal uusan u masayrayn calaa midlika adigoo kale anoo kale inaan masayro adoo kale u masayro xaqan u leeyahay tiri maxaa yeelay laa yaqaaru milii fi lmaxabbay ula jeedaa anoo kale sida aan kuu jecelahay maxabadaasaa kiirada keenaysa tiri anoo kale waan ku jecelahay maxabadaasaa iga keenaysa inaan kuu qiiroodo calaa milika adoo kalen hadda waa loo qiiroodaahoo maqaamka ilaahay ku gaarsiiyey oo min almakaanati waalnubuwati waarisaala makaanada iyo nebinimada iyo risaalada uu ku gaarsiiyana adoo kalena waa loo qiiroodaa faqaala rasuululahi markaasuu yidhi sala allahu alayh wasalam aqad jaa'aki shaydaanuki shayddaankaagi miyaa kuu yimid qaalat markaasi waxay tihi umna caaisha yaa rasuulallah rasuulka ilaahay wa maciya shaydaan ma shaydaana aniga ila jira qaala wuxuu rasuulku sala allahu alay wasalam nacam qultu waxaa yidhi wa maca kulli insaanin insaan kasta ma la jiraa qaala markaasuu rasuulku sala allahu alay wasalam yidhi nacam qultu waxaa yidhi wa macaka adigana ma kula jiraa yaa rasuulallah qaala wuxuu rasuulka alay sala allahu alay wasalam nacam walaakin rabbii acaananii calayhi rabbiga yaa iigu kaalmeeyey xataa aslama ilaa shaydaankii uu ka islaamay باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى هذا مثل باب باب لن يدخل أحد أحد مقل أيو الجنة جنة بعمله بسبب عمله عمل كيس سوتي سكو قلماي بل برحمة الله إله النحريس تيسين أحد والبجنة كو قلعي قف أهل الجنة نقضي رحمة إله كو قلعي مويه أعمال إساقو سميي إنو سنجنة كو قلعين هي أحاديث كو سارورتي قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد المصري عن بكير بكير بن عبد الله ولجهدا عن بصر بن سعيد المدني عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لن ينجي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رسولك الله قال وحول لن ينجي أحدا أحد ما بدبادين أو أحد كاسوا منكم إذن كمدا عمله عمل كيس النار كبدبادين ماي qaala rajulu ninaa wuxuu yidhi walaa iyaaka adiga xataa camalkaagu ku badbaadin maayo miya yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow qaala wuxuu rasuulka ale sala allahu alayh wasalam walaa iyaaya aniga xataa camalkayga u badbaadin maayo ilaa an yatakamadanii allaahu ilaahay inuu galeeyo maahane minhu xaggiisa biraxmati naxariis in igu galeeyo walaakin sadiduu laakiin toosnaada ay ifcaluu ficlan yuwaafiqu sadaada wasawaab ficil sawaabka waafaqsan sameeya ood ilaahay ugu dhowaanaysaan subxaanahu watacaala qaala alimaam muslim raximah llahu tacala xadathana yuunus bnu cabdilacla asadafi sadafigu waa qabiilkii sheekhe waa misri qaala akhbaranaa cabdullaahi bnu wahbin qaala akhbaranii camr bnu alxaaris almisri can bukayr bni alashaji bihada lisnaadu noo sheegay waa camr camr bnu alxaaris ama taabacada wata hayra laakin anahu camar qaala wuxuu yidhi برحمة منه وفضل ولم يذكر عمر كما شيء ولكن سدده قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد يعني حماد بن زيد البصري عن أيوب وسختيان عن محمد وابن السيرين محمد بن السيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد أحد مجره أحد كاسو يدخله عمله الجنة عمل كيسو جنة لنا فقيل وحال ولا أنت أدق حتى يا رسول الله رسولك إلهي قال وحي رسولك عليه صلى الله عليه وسلم ولا أنا أدق حتى عمل كيسو جنة لنا ilaa an yatagamadanii rabbii biraxmatin rabbigay inuu naxariistiisa igu galeeyo maahane qaala alimaam muslim raximah llahu tacala xadaana moxamed ibn musana qaala xadaana ibn abi cadiyin can ibni cawn wa cabdullahi ibni cawn can muxamedin moxamed ibni siriin can abi hurayrata qaal qaala annabiyu sala allahu alayh wasalam laysa axadun axad ma ahan axadkaasoo minkum idinka mida yunjiihi camaluhu camalkiisu inuu badbaadinayo qaaluu waxay dhahan walaa anta yaa rasuula allah qaala walaa ana aniga xataa ilaa an yatagamadanii allahu minhu bimakfiratin waraxma inuu ilaahay igu galeeyo maahane وقال وحو وقال ابن عون وحو بيده وبمعنى أشار بيده قعنتيسا هكذا ساسو كو إشاري عبد الله بن عون وأشار على رأسه مدحيسو إشاري مركو تلمامي ولا أنا مركو النبي قده صلى الله عليه وسلم ولا أنا أنيق حتى camalkayga janno ku geli maayo rasuulku sala allahu alayh wasalam ilaa an yataqamadanii allahu minhu bimakfiratin waraxma قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد أحد مجره وينجيه عمله عمل كيسو بدبادنا يقال ولا أنت أدق حتى يا رسول الله قال وحر ولا أنا أدق حتى إلا أن يتداركني الله إلهي إنه إسوها لما هان منه حقي برحمة نحريس إنه إسوها لشيو إلهي مهانه سبحانه وتعالى قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا أبو عباد يحيى بن عباد أه البصري الإمام الثقة ليس له في صحيح إلا هذا الحديث هل كان حديث أبو عباد يحيى بن عباد صحيح كليه قال حدثنا إبراهيم بن سعد إبراهيم بن سعد ومن نسل عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة قال حدثنا ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة عمل كيسو جنة قلنا قالوا حيرا ولا أنت أديك حتى يا رسول الله قال حيرا ولا أنا أنيق حتى إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة مركا حديث كانوا شيخ الدرق فربضا iyo asaaniid fara badan oo hal macno isugu tegaysa uu ku soo arooriyey waa inta shuyuukhuu u leeyahay uu sheekhu sheegay laakiin axaadiisu kulli bimacnan waaxid waxay ishaari qofa camalkiisa janno ku gelaya inuusan jirin ilaa ilaahay fadligiisa iyo raxmaddiisa inuu ilaahay ku galeeyo mahane subxaanahu wa tacaala axaadiisan oo dhanna marka waa sheekh wuxuu ku radina u soo arooriyey u fara badiyey wakhtigiisa markaa waxaa aad u fara badnaa qolada muctasilada ah ayaa xoog lahaa imaam muslim raximah llahu tacaala wakhtigiisii waxaa muctasilada iyagu waxay leeyihiin qofka afcaashiisa isaga abuuraya alcabdu yakhluqu afcaala nafsihi ilaahayna waxaaba waajib ku ah markaas qofku mudiica ah inuu jannada geeyo qofka caasigana uu naarta geeyo waa waajib saas iyagu ay leeyihiin oo qofka camalkiisa isagu wuxuu ku geliba afcaashii isagu uu abuuray iyo daacadii isagu xibnihiisa uu ka sameeyey waajibuuna ugu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu markaa janno geliyo qofka mudiica ah axaadiistan faraha badanuu marka sheekhu raximahu llahu tacaala duruq fara badan iyo asaaniid fara badan iyo shuyuuq fara badan oo kala duwan uu u leeyahay ayuu sheekhu ku radiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala fadligiisa iyo raxmaddiisa in lagu gelayo jannada qof camal ku gelayo uusan jirin maxaa yeelay haddii adiga lagu tala saarto naftaada oo la yidhaho camal haddaad janno ku gelayso bal muruqaaga iyo xooggaaga bal maaragtaa adeegso oo daacada ilaahay ku dadaal haddii naftaada lagu tala saarto taasaaba kuugu filanba midaasaa kuugu filan idaa lam yakun cawnan min allahi lilfataa فأول ما يجني عليه اجتهاده شعرك ما لهر أن سوق هذا النجم إذا لم يكن عون من الله للفتى هدوسا أدونك إلهي سبحانه وتعالى أسن قرب قبنين وإلهي أسن ساعدين فأول ما يجني عليه اجتهاده وحيالها أدونك دباتين ولقوين يوحى أقوه الرئي عمل كيس يددال كيس marka camalkii aad lahayd xooggaygan ku samaynaa ilaahay fadligiisa anugu janno ku geli maayo isagaaba laga yaabaa naar inuu ku geliyo naar inuu ku geliyo laga yaaba haddii ilaahay fadligiisa iyo raxmaddiisa ilaahay uu kaa haysto uu kiri anugu ku saacid maayo raxmadna ku sii maayo fadlina ku sii maayo dembi dhaafna ku sii maayo bal tabartaadu meel ha ku geyso haddii lu yidhaaho meel ma tegaysid waxaa laga yaabaa ijtihaadkaagu waa inuu ku dhibaateeyo qaala alimaam muslim raximah allahu tacaala حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قارب ودحدحيست وسدد توصناد واعلم أقاد أنه شأني لن ينجو أحد منكم بعمله نسنك بالبعدين قالوا يا رسول الله ولا أنت قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا ابن عمر قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وحديث أبي صالح وكلوا نوشيغي أبو سفيان وهي مركب متابعة وتا عن أبي سفيان كا. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن الأعمش بالإسنادين ساق جرير بالإسنادين جميعا جرير وحو كحي لبدي إسناد كرواية ابن نمير رواية ابن نمير وكلا أيوك حي قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثك عبد الله وكلا أيو شيغي أبو معاوية أبو معاوية وترواية وزاد أبو معاوية وحو زيادي وأبشروا بشاريستا قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني سلامة بن الشبيب بن سابوري قال حدثنا الحسن بن عين قال حدثنا معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل أحدا أحد مقلنا أحد كاس منكم إن كمدا عمله عمل كيس الجنة جنة مقلنا ولا يجيره عملكنا أحد كمن النار نار كما بدبالين كرم ولا أنا أنيق حتى إلا برحمة حريص ما هنا رحمة داسو من الله إلهي حق سكاهتي قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال حدثنا موسى بن عقبة إمام في المغازي والسير قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يحدث عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها عائشة كانت وحي هنجرت تقول نترا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه شأنه لن يدخل الجنة أحدا عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة واعلموا أقاد أن أحب العمل camalka midka loogu jacayl badan yahay ilalah ilahay xaggiisa loogu jacayl badan yahay adwamuhu midka la daa'imo wey camalka la daa'imo la joogteeyo waa in qalla haba yaraada hadduu doono maxaa yeelay taas wuxuu tusinaa qofka maxabadiisu inay daa'imo tahay cilaaqada ilaahay uu la leeyahay inay tahay cilaaqa daa'ima oo mustamira inay tahay ayuu tusinaa camalka qofka hadduu joogteeyo قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا مثل حديث سابق حسن الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عبد العزيز بن المطلب المدني عن موسى بن عقبة بهذا الإسناد عبد العزيز كو عبد العزيز متابعته ولم يذكر عبد العزيز مشيق وأبشروا باب إكثار الأعمال باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة هذا مثل باب إكثار الأعمال أعماش بدنتيد أبابيه iyo waliجtihaadi dadaalkana waa u baab fi lcibaadati cibaadada dhexdeeda lagu dadaalo siyaaqa imaam muslim raximah llahu tacaala kitaabkiisa uu ku wado waa siyaaq cajiiba maxaa yeelay axaadiis fara badan oo asaaniid iyo duruq fara badan wuxuu ku soo arooriyey camalka inaan janno lagu gelin ilaa raxmadda ilaahay in lagu galo maahane haddana wuxuu kuu sheegi sheekha camalka naftiisa inuusan sahlanayn oo camalka in la badiyo haddana nabigu uu amray sala allahu caleyh wasalam si qofku intuu axaadiista u arko uusan isdhehin dee camal haddaanba janno lagu gelaynba raxmadda ilahi wax walba iska yihiin iska seexo xilligii ay ku soo waafaqdo raxmadda ilaahay ayaad janno geli doontaa inuusan qofku isdhehin ayuu haddana siyaaq wuxuu keenay sheekhu haddana acmaasha in layska rabo haddana iyadoo fadli ilahi raxmadda ilaahay lagu gelaayo jannada kasratu alacmaal in la rabo oo la dadaalo oo la dhidido قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة وضاح بن عبد الله ليشكري عن زياد بن علاقة الكوفي عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حتى حتى أنت يتكدي انتفخت قدماه لبديس قمدود أي كبرران إلى اللغيس أي كبرران والصلاة كان أي رسولك صلى الله عليه وسلم قيام الليل أتاقنا فقيل له مركز رسولك صلى الله عليه وسلم حلويري أتكلف هذا camalkan faraha badan miyaad isku kallifi waqad xaal gafara allaahu laka ilaahay uu kuu dhaafay maa shaygii shaygaasoo taqadama hormaray oo min dembika dembigaagii ah wamaa shaygii shaygaasoo ta'akhara gadaal maray faqaala markaasuu rasuulka alle sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi afalaa akuunu cabdan addoon ma ahaanayo miya addoonkaasoo shakuuran shukrin badan oo ilaahay u shukriya haddii ilaahay sidaa ii doortay waa inaan ilaahay u shukriyo subxaanahu wa tacaala marka camalkana saasuu nebigu sala allahu calayhi wasalam uu u badin jiray مع ذلك وxa sidan samaynaya waa rasuulkeena صلى الله عليه وسلم مaعa cilmihi ma uعida lahu min النaciimi في daari الآkhرة wuxuu ogsoon yahay haddana waxa loo diyaariyey oo nabiga agtiisa salى الlaه عليه وaسلم yaqiin iyo jasmi waxaa ka ah oo ka go'an wixii ilaahay u diyaariyo naciim ah oo ridaha ilaahay ah oo ilaahay inuu geynayo axad meel ilaahay subxaanaه wa tacaala uusan geyninoo naciim iyo janno ah in ilaahay uu geynayo subxaanaه wa tacaala rasuulku waa ogaa waana ictiqaadsanaa waana jasminayey مع ذلك sidaanuuna samaynayay rasuulku salى الlaه عليه وaسلم fakayfa bman laa yadri xaalahu qofkii xaalkiisa aan ogeyn marka muxuu noqon markaas xaaladiisa meel uu ku dam jaahil iska socda iska dhegaweyna iska ah nabiga salى الlaهu عalيه wasalam isagoo xaaladiisu yaqiin tahay oo hawshiisu meel ay u yaalaan oo jannadiisu meel ay u taalo rasuulka salى الlaهu عalيه wasalam oo ridaha ilaahay subxaanaه wa tacaala meel uu u yaallo oo haddana ogsoonoo jasminayo shaki uusan ku jirin uu rasuulku salى الlahu عalيه wasalam sidaa u cibaadaysanayey fakayfa biman laa yadri xaalahu qofkii xaalkiisu suu noqon doono aan ogeyn meeluu ku dambaynayo iyo meeluu ku socdoba aan ka warqabin xaalkiisu see noqon haddana iska hurdayo o iska jeefanayo marka qaala imaam muslim raximah اllahu tacaala حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسي إمام ولي الله در الإمام البوصري حيث يقول ظلمت سنة من قد أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورمي وكده إمام البوصري رحمه الله تعالى ظلمت سنة من قد أحيا الظلام إلى وحمد المي سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقدق وكنو لينجري إلى أن اشتكت قدماه لبدي سلقوت أي كشيكتان الضر الدبات من ورمي برر درتيس أي برران هدان إذا مركز النبي صلى الله عليه وسلم السنة سان كيني يا دقن كي سان كيني أنا بظالم هو ما كيني كر السنة سي يا دقن كيسي يا أسلوب كيسي ما كيني كر الإمام البوصري رحمه الله تعالى قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا سفيان سفيان كم حلول جدا سفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة سمع المغيرة بن شعبة يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى ورمت قدماه إلى لبديس قمدود أي كبرين قالوا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال مركز رسولك عليه صلى الله عليه وسلم حدهي أفلا أكون عبدا شكورا قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب بن المصري قال أخبرني أبو صخر عن ابن قصيد السابق في الإسناد عن عروة بن زبير عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام واستاجي جري حتى تفطر رجلاه لبديس اللقود إلى أي كبرران قالت عائشة وحي تري يا رسول الله رسولك إلهي أتصنع هذا أرن كان مياد سمينه وقد حال غفر لك أديك اللقود في ما شيء شيء قاسو تقدم هرمر من ذنبك وما تآخر فقال وحي رسولك الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا باب الاقتصاد في الموعدة هذا مثل باب الاقتصاد دحدحيسك ayuu u baab yahay filmawcida wacdiga iyo waaninta dadka marka la wacdinayo la waaninayo in la dhexdhexaysto maalin walba iyo saacad walba iyo biriqsi walba dadkii aan la dhex taagnaan oo wacdi aan lala dhex taagnaanin haddana dadkiina qaflada si ay uga qaalib noqotana aan laga dhex bixinin si dhexdhexaysiga dadka yacni labadii maalmood ama saddexdii maalmoodba hal mar usbuuciiba hal mar si dhexdhexaada dadka wax loogu sheego loo wacdiyo oo mar walbaba saacad walbaba aan la taagnaanin si dadku markaa sa'aamo iyo daal iyo noog aysan uga dareemin wacdigii قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا ابن نمير ولفظ له قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال وحر شقيق كنا وحنهد جلوسا كوفى فدي عند باب عبد الله شقيق هذا وكوفي عبد الله بن نون وقرا مركا عبد الله بن مسعود واي مركاس كنا جلوسا عند باب عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود الباب كي ساكتيسان ففديني ننتظر حالا سوغيني عبد الله بن مسعود فمر بنا وحنا صامري يزيد بن معاويه النخعي العابد الثقة قتل وهو غاز في سبيل الله أصوى غازي في سبيل الله الذي يزيد بن معاوية النخعي العابد فقلنا شيخ حسن صامري فقلنا مركز وحن كنري أعلمه عبد الله بن مسعود أوغيسي بمكاننا بوسك أن تاغنها بوسك أن أوغيسي وقرقيس الباب كيس أن تاغنها وشيخ سحابك فدخل شيخي يزيد بن معاوية وأقلي عليه أقلي سحابي أقلي فلم يلبث ما الضاهم عبد الله بن مسعود أن خرج فلم يلبث فاعلك ونوصى صعدا فلم يلبث ما الضاهم أن خرج علينا دشا إنه كسب بحي عبد الله بن مسعود وكسب بحي لبدا كنت نازع يلبث إذا خرج فقال مركز وحو يري عبد الله بن مسعود إني أنيقا أخبروا حال لي شيء بمكانكم بوسكن أتاجنتين ولا إيجا خبري فما يمنعني لكن إيد ديدي مين أنا أخرج إليكم أن إذن سأبحوا وحدين شاقون إذن وعديو إلا كراهية أن أمل لكم إن أن إذن نوجيو أن إذن داليو كهشده إذا إدي ليس إن أن إذن سأبحوا إن رسول الله رسولك عليه صلى الله عليه وسلم كان رسولك الله وحوها يتخولنا مذن وقتيية بالموعدة وعدك في الأيام ما المها دحدو نو وقتيه جرو وقت مركي للجوغبا مرو نو وعديه جرو رسول صلى الله عليه وسلم مخافة السآمة لأجل مخافة السآمة دال ينو كعبسي كده درتين أيو نوغو وقتيه جرو رسول صلى الله عليه وسلم علينا دوشينا وعبسنا أيو إن دالنا أو نوغنو أيو كبقى رسول صلى الله عليه وسلم مركا هديبا صحابة رسول صلى الله عليه وسلم رسولك هذا الكيسي أدو قيمة بدنا أيو نور أهايو معان بدنا daal iyo noog uu dadka uga baqi jiray maxaad u malaynaya hadalka dadkan caadiga marka iyagana aadaan lagu nooga marka saas awgeed waxaa sunnaa aliqtisaad fi lmawcida قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن إدريس عبد الله بن إدريس قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا من جاب بن الحارث الكوفي التميمي قال حدثنا علي بن مسر قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم علي بن خشر بن قال أخبرنا عيسى بن يونس أخو إسرائيل قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد أنه شيء نحو حديث أبي معاوية أبي معاوية متابعين وزاد من جاب في رواية عن ابن مسهر حكوزي هذه قال الأعمش وحير وحدثني عمرو بن مرة الكوفي الشيعي الأعمى عن شقيق عن عبد الله مثله حديث كي الشقيق وكلام متابعين ومركي هرو وحوص وقاضي بواسطة marna wuxuu bilaa waasida marna maca waasidatin uu ku soo qaaday xadathanii camru bnu mura can shaqiiqin acmashaa dhahay acmash shaqiiq markan wuxuu uga qaaday maca waasida oo waxaa u dhexeeya camru bnu mura camru mura markaa kabacdi can shaqiiqin markii hore riwaayadii horena waxay noo ahayd can ilacmash can shaqiiqin oo toos مركا لبا اسناد لبا اسناد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن منصور قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا ابن عمر ابن أبي عمر واللفظ له قال حدثنا فضيل بن عياض الزاهد المشهور شيخ الزاهد كان مشهور كفضيل بن عياض شيوخ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وكجري عن منصور بن معتمر ولجل عن شقيق أبي وائل قال كان عبد الله بن مسعود وحوها يذكرنا مد نوانية كل يوم خميس maalin kastoo khamiisuuna wacdihi jiray faqaala lahu rajulu ninaa wuxuu ku yidhi yaa abaa cabdiraxmaanow inaa nuxibu waxaan jecelnaha xadiidaka xadiiskaaga waa jecelnaha wanashtahii waana ishtahaynaynaa walow wadidnaa waxaan jeclaanahayn annaka adiga xadastanaa kula yowm maalin kasta inaad noo xadiis sheegtaan jeclaanahayna wacdiso faqaala markaasu wuxuu yidhi cabdullahi bn mascuud maa yamnacuni aniga ii diidi maayo an uxadidakum inaan xadiiska idiin sheego ilaa karaahiyatu an umin lakum inaan idin daaliyo oo aan idin noojiyo kahashadeedaa ii diidays ina rasuulalah rasuulka ale sala allahu aleyh wasalam kaana rasuulka alle wuxuu ahaa yatakhawalunaa mid noo wakhtiyeeyo bilmawcida waktiga bilmawcidati wacdiguu noo wakhtiyeyn jiray filayaam maalmaha dhexdoodu noogu wakhtiyeey jiray karaahiyata sa'aama liajli karaahiyati sa'aama daalka iyo nooga kahashadeeda darteedu noogu wakhtiyeey jiray calayna dusheenna uga baqayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب صفة الجنة هذا متكن باب صفة الجنة جنة تلمانتي دو أبابيهي شيخ وحنو شيخ حديثي ونبي صلى الله عليه وسلم وكت المامي جنة أهل كذا قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قاع النبي قال حدثنا حماد بن سلمة البصري عن ثابت إيه وحميد ثابت بن البناني ولجيدا حميد كنا حميد الطويل كيو مربضو أنس كقاضي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفت الجنة جنة waxaa lagu hareereeyay bilmakaari bilmashaqaad waxyaalo mashaqaad oo naftu ay necab tahay oo naftu ay diidan tahay ayaa jannada lagu galaa oo lagu hareereeyay waxufat naaru naartana waxaa lagu hareereeyey bishahawaat shahawaada lagu hareerey waxyaalaha naftu ishteeynaysa oo naftu ay jeceshahay ayaa naarta lagu galaa قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب قال حدثنا شبابة وشبابة بن صوار ولجدا قال حدثني ورقاء ورقاء بن عمر ولجدا عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله حديث كي هرو نو متابعين أبو هريرة متابعة وتلوى الصحابية مش متابعين هاي وأبو هريرة يا أنس كي هر أنس وها يعني وحنا نقول مركا ساق أبو هريرة بمثل مثل حديث أنس حديث أنس متابعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وزهير بن حرب قال زهير حدثنا وقال سعيد أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحي رسولك قال قال الله تعالى إلهي وحي أعددت لعبادي الضمد وحن الدياري الضمد الصالحين وناكسا ما نعيما الدياري نعيم كاس والله عين إل raadaysan arkin walaa udunun dhegna samicadaysan maqlin walaa khadar aan ku soo dhicin calaa qalbi bashar qof bini aadama qalbigiisa waxaan ku soo dhicin ilona aysan arkin dheguna aysan maqlin ayaan u diyaariyey addoommadii misdaaqu daalika hadalkaas rumayntiisuna fii kitaabillahi kitaabku ilaahay ku sugan tahay oo ilaahay uu yidhi subxaanahu watacaala falaa taclamu nafsu naf ma oga maa naciim naciimkaasoo ukhfiya lahum dadkaas ahluljannaha loo qariyey oo min qurati acyunin indhaha qabowsigoodii ah jazaa'an yujzawna waa la abaalmariyaa jazaa'an abaalmarin bimaa shayaa laga abaalmariyaa shaygaasoo kaanuu ay ahaan jireen yacmaluuna inay sameeyaan marka ilaahba qur-aanka ku sheego falaa taclamu nafsun maa ukhfiya lahum in ahluljannaha aan laga sheekayn karin owsaafna aan lagu soo koobi karin naciimka ilaahay u qariyey subxaanahu wa tacaala qaala alimaamu muslim raximah allahu tacaala حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري قال حدثني مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أعددت لعبادي الضمدد حنودي الضمدد الصالحين ما النعيم نعيم كاس الله عين إل رأتي سنرك ولا أذن دقنا سمع عليه سنة ولا خضر على قلب بشر ذك على بشر ذكر وحشاقي ذخرا ذخرا نعيم كاس حال ويهي كيد ذكرهم إنه يذكرنا يا والزيادة وحوليها في المخضوضة مخضوضة زيادة كتمدون على قلب بشر ذكر عمل كودا سداس لكن والزيادة واللفظ ياسنا اسكر دافنا ورونا وسيدا المسخوين كان كلا يشيغيان ذخرا على قلب بشر أم بلغودا سواء كان من النساء أو من الرجال وحدنا وهالنقضة dukhran xaal uu yahay naciimkaasi mid kayd ah bal ha iskaba dhaafba bimacnaa utrug kaba tagba maa shaygii shaygaasoo adlacakum ullahu ilaahay uu idin ogeysiiyey calayhi maagaa dushiisa fii kitaabihi uu idinkugu sheego tafaasiishooda iska dhaafee waxa kaydkaaha ka daran oon laydiin sheegin oo ilahay idinka qariyay subxaanahu wa tacaala قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله إله حلي عز وجل أعدت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا حالوية كيت بل ها اسكداف ما أطلعكم الله عليه ثم قرأ مركز رسولك عليه صلى الله عليه وسلم وأغريه فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب بن المصري قال حدثني أبو صخر أن أبا حازم حدثه قال وحو يرى أبو حازم سمعت سهل بن سعد الساعدي يقول شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله حقيس وحن كحاضر مجلسا فدي فدي قاسه وصف فيه في المجلس مجلس كدحدي سأل الجنة وكتل مامي رسولك صلى الله عليه وسلم حتى انتهى ilaa uu dhammaaday rasuulku sala allahu calayhi wasalam wasfigiisii min wasfihi uu ka intuhaday rasuulku sala allahu alayh wasalam tilmaamidiisii uma qaala fii aakhiri xadiisihi xadiiskiisa aakhirkiisa wuxuu ku yidhi rasuulku sala allahu alayh wasalam fiiha maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khadara calaa qalbi basharin uma iqtara'a rasuulku wuxuu akhriyey sala allahu alayh wasalam hadihi alaaya tatajaafaa junuubuhum dadka wanaagsan oo saalixiinta ah dhinacyadoodu waxay ka fogaadaan cani lmadaajici meelaha la jiifanaayo yadcuuna xaalay baryayaan rabbahum rabbigood khawfan liajli khawf cabsi dartooday rabbigood u baryayaan waa damacan liajli damac iyo hunguriyeyn darteed oo fii raxmati ilahay raxmaddiisa ay hunguriyeynayaan oo damcayaan wa mimaa shay xaggiisa shaygaasoo rasaqnaah man ku irsaaqnana yunfiquuna way bixiyaan falaa taclamu nafsun maa ukhfiya lahum min qurati acyun jazaa'an bima kaanuu yacmaluun باب إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ذلها مئة عام لا يقطعها baabun haadaakani baabun baab weeye inna fi ljannati jannada waxaa ku sugan shajaratan geed shajaradaasoo yasiiru raakibu ninka gaadiidka korsan oo faraska baxdooyga korsan uu ku soconayo fii dillihaa shajaradaa hooskeeda mi'ata caamin boqol sano uu hooskeeda ku soconayo laa yaqdacuhaa xaal raakibkaasina uusan goynaynin shajaradaas hooskeeda boqol sano ku socda mana goynayo hooskii iyo geedkii weyninkiisii weli masaafa uga sii dhiman baabkaas xadiiskii ku soo arooray qaala alimaam muslim raximah allahu tacaala xadaanaa qutaybatu bnu saciid qaala xadaanaa leytun can saciid bni abi saciid almaqburi can abihi can abi hurayrata can rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam annahu qaal ina fi ljannati waxaa ku sugan la shajaratan geed shajaradaasoo yasiiru raakibu midka wax korsan fii dillihaa shajaradaa hooskeeda mi'ata sana boqol sana uu ku dhex soconayo qaala alimaam muslim raximah allahu tacaala حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي سعيد وكالو نوشيق أعرج أعرج متابعة وزاد أعرج وحو زيادي لا يقضعها قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا المخزومي أخبرنا المخزومي مخزومي وحلول جد المغيرة بن سلمة muqiirat bnu salama loola jeedaa sida sawaabka waa sidaas sheekh alharari raximah اllahu tacaala sharxiisa waxaa ku dhacay oo waxaa loola jeedaa uu yidhi almakhzuumi cabdullaahi bnu اlxaarif ibnu cabdilmelik almaki saasaa loola jeedaa uu yidhi cabdullahi bnu اlxaarif ibnu cabdilmelik almaki saasuu ku fasiray laakiin sawaab sidaa maa waa sabqulqalam sharaxa ku dhacay sida sawaabka makhzuumi waxaa loola jeedaa almugiiratu bnu salama maxaa yeelay riwaayada muslimka iyagoo isnaadka naskiisa ah oo sidan oo kale ah waxba aan ka duwanayn rijaashiisa ayaa imaamu albukhaari raximahu allahu tacaala wasfuljanna ayuu ku wariyey markaasuu bukhaari wuxuu yidhi xadaanaa isxaaq bnu ibraahim alxandali waa isxaaqa naftiisa nafsu hada isnaad wey xadaanaa isxaaq bnu ibraahim alxandali qaala akhbaranaa ibraahi qaala akhbaranaa almugiiratu bnu salama almakhzuumi markaas ka bacdi marka isagaaba tawdiixiyey imaamu albukhaari raximahu allahu tacaala almakhzuumiga in loola jeedo almugiiratu bnu salama meesha muslimku uu ka yidhi keliya akhbarana almakhzuumiyu ayuu isagu wuxuu ka yidhi magiciiu caddeeyey kabacdiiuu nisbada sheegay imaamu albukhaari wuxuu yidhi akhbaranaa almugiiratu bnu salama almakhzuumi markaas kabacdiu yidhi markaas kabacdii bukhaarigu isnaadka sii wado xadaanaa wuhaybun can abi xaasim can sahli bni sacdin can rasuuli llahi sala allahu alay wasalam qaala ilaa matniga xadiiska uu ka gaaro wax isbedelana mal isnaadka marka shaki kuma jiro in loola jeedo mugiiratu bnu salama قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا وهيب بن خالد ولجد عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة جنة دحدة وحاكسوغا لشجرة جد shajaradaasoo yasiiru raakibu midka gaadiidka korsan uu ku soconayo fii dillaha hooskeeda mi'ata caamin boqol sano uu ku soconayo laa yaqdacuhaa xaaluusan goynaynin shajaradii qaala abu xaasim wuxuu yidhi faxadastu bihi xadiidka waxaan u sheegay annucmaan bna abi cayaashin izuraqi faqaala markaasuu sheekhi wuxuu yidhi nucmaan markaan u sheegay xadaanii abu saciid alkhudri can الnabiy sala allahu alيh wasalam qaal ina fi ljannati shajaratan yasiiru raakib raakibka uu ku soconayo aljawaada aljawaada korsandhe waa ku camal siya raakibka isma faacilka ku camal siya aljawaada mafcuul bihi aan ka dhigaynaa raakibka isma faacilka ah nasbiyey inna fi ljannati waxaa ku sugan shajaratan geed shajaradaasoo yasiiru raakibu ninka korsan aljawaada faraska baxdooyga ah ninka korsan uu ku soconayo faraskaas baxdooyga ah oo almudammara ee la beglaalay oo calafkii inta laga yareeyey la tababaray isaga dhan orodkiisu zaa'id yahay mudamarkaasoo asariica ee degdegaaya mi'ata caamin uu ku soconayo boqol sano maa yaqdacuhaa xaaluusan goynaynin baabu ixlaali ridwaani calaa ahli اljanna falaa yaskhadu calayhim abadan hadaa midkani baabu ixlaali ridwaani ridaha ilaahay dejintiisii wey calaa ahli ljanna ahlujannaha dushooda ridaha ilaahay lagu dul dejinaayo walaa yaskhadu ilaahayna u caroon maayo calayhim dushooda abadan weligood ilaahay u caroon maayo subxaanahu wa tacaala in ridaha ilaahayo umniyaadka waxyaalaha bini aadamku uu raadiyo waxaa ugu qaalisan waa ridaha ilaahay subxaanahu wa tacaala ridahaas ilaahay inuu naciimka ugu dambeeya oo ilaahay ahluljannaha uu siinayo inuu asaga yahay qaala imaamu muslim raximahu llahu tacaala xadaثana moxamed bn cabdiraxmaan bni sahmin min afraadi imaami muslim imaam muslim aa la infiraaday sheekh riwaayadiisa moxamed bn cabdiraxmaan ibni sahbi qaala akhbaranaa cabdullahi bn lmubaarak aljaamic likhisaali اlkhayr qaala akhbaranaa malik bnu anasin xa qaala imaam muslim raximah llahu tacaala waxadaثanii haarun bnu saciid اleyli walafdu lahu qaala xadaثana cabdullahi bni wahbin qaala xadaثanii malik bnu anasin can zayd bni aslam almadani can cطaa bni yasaar can abi saciid alkhudriyi ana nabiya salى allahu alيه wasalam qaal in allaha tacala ilah yaquulu ila ahli اljanna wuxuu ku leeyahay ya ahla اljannati ahluljanihiyow fayaquuluuna waxay leeyihin marka ahlujannuhu labeyka ajiibidaade rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeennu wasacdeyka ajiibidaade waalkhayru khayr oo dhani fii yadayka labadaada iyaduu ku sugan yahay fayaquulu markaasuu ilaahay wuxuu leeyahay hal radiitu ma raalli noqoteen fayaquuluuna markaasi waxay leeyihin ahlujannihii wamaa maxay baa lana annaga noo sugnaaday laa nardaa xaal annaan raalli noqonaynin yaa rabbi rabbigay waqad xaal acdaytana aadna siisay maa naciim naciimkaasoo lam tucdi axadan axad aadan siinin axadkaasoo min khalqika makhluuqaaga ka mid a fayaquulu markaasuu ilaahay wuxuu leeyahay alaa ucdiikum maydin siiyaa afdala min dalika anaciim naciimkii horan idin siiyey wax ka fadli badan oo ka fiican maydin siiyaa fayaquuluuna waxay leeyihiin yaa rabbi wa ayu shayin shaygee afdalu min dalik mimaa acdaytana waxaadna siisay rabbiyo wax ka fadli badan miyaaba jiraba fayaquulu markaasuu ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala uxilu calaykum dushiinna waxaan ku dejinaa ridwaanii raalli noqoshadaydaan ku dejin falaa asqadu calaykum dushiinna u caroon maayo bacdahu bacda ridaa'i ridaa raalli noqoshadayda kabacdi abadan weligay idin caroon maayo kaasaa idinkaga dhimanaa midkay ugu qaalisanaa ayaa idin dhimanayo wax walba ilaahay subxaanahu wa tacaala dhinac walba markii ilaahay uu ka qanciyo dadka ahluljannaha ah oo wax walboo naciim ahoo naftoodu ay ishtihaynayso naciimkoodii waxaa loo wakiishay naftoodu waxay ishtihayso adugu wax un ishtihay waxaad doonto qalbiga ku qabso agtaada yaallaan markaasaa ilaahay subxaanahu wa tacala leey wax idin dhiman miyaa jira markaasay waxay qirayaan inaysan waxba u dhimanayn ilaahay markaasu wuxuu leeyahy waxaa idin dhimanaa ridahayga mar dambena idin caroon maayo ridaha markaan idinku dejiyo kabacdi baabu taraa'i ahliljannati ahlaalghuraf kamaa yura alkowkabu fi samaa hadaa midkani baabu taraa'i ahliljanna ahluljannaha aragtidoodii weeye ahla algurafi qolalka sarsare dadka deggan oo saalixiinta waaweyn ah ahalkooda ay arkayaan kamaa sidii ay u arkayaan yura alkowkabu dayaxa loo arko ee xidiga loo arko fi samaa'i samada dhexdeeda sida xidiga looga fiiriyo qofku markuu dhulka joogo xidiga fiiri hadduu is yidhaaho masaafo dheer u jiraa ma la soo koobi karin dad marka sidaasoo kale waxaa jira korkaaga saasoo kale aad u fiirinayso ahluljannahoo masaafadoodu aad ay kaaga dheer tahay meesha ilaahay dejiyey sida masaafada idiin dhexaysa qofka aad fiirinayso qolka uu degan yahay iyo mansilada iyo makaanada ilaahay uu dejiyey subxaanahu wa tacaala inta isu jirtaan masaafo ahaan ayaa naciimkiinnuna isu jira raaxadiinna iyo inta nicmo uu haysto masaafadaasoo kale ay ku cabiranta intaas waa qof walba camalkiisu meeshuu gaarsiiyo qof walba dad waxaa jira ahluljannaha ka mid ahoo loo yaqaano fuqaraa wa masaakiin ahluljanna masaakiinta ahluljanna kuwa dadka adduunyada toogsanaya oo kale dadka adduunyada toogsanaya masaakiin ahludunya sida loo yidhaha dad waxaa jira masaakiin ahluljanna la yidhaha oo meelaha ugu hoos hooseeya jannadii camalkoodii uu gaarsiiyey oo ijtihaadkooda iyo juhdigooda uusan badnayn xalaal miiradkooda uusan badnayn bawrsigooda uusan sidaa u badnayn dadkaas marka masaakiin ahluljanna loo yaqaano meelaha ugu hooseeya ayay tegayaan markaasi daday adduunyada isla joogi jireen oo is-yaqaanaan oo markaa sida iyagoo kale insaan ay u yihiin oo iyagoo kale insaan u ahaa shahawaadka iyaga la xidhiiri jiray oo kale iyagana la xidhiiray waxay u fiirinayaan sida xidigaha kor loogu fiiriyo inta masaafo u dhexaysa ayaa naciimkoodana u dhexeeya labadaas qof oo isfiirinaya قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة ليتراءون وي أركان الغرفة أهل الغرفة قلك السرع أهل كيسة غرفة أسوى في الجنة جنة دحلة لهات كما سيدي وأركان تراءون الكوكب حدق أدو أركتان xidigaasoo fi samaya samada dhexdiisa ahaad qaala abu xaasim wuxuu yidhi faxadastu bidalika xadiiskaas nucmaan bni abi cayaash ayaan u sheegay faqaala markaasu wuxuu yidhi nucmaan samictu abaa saciidin alkhudriya yaquul kamaa taraa'awna alkowkaba xidiga sidaad u arkaysaan xidigaasoo adduriya ee iftiimay fil ufuqi jihada aad ugu aragtaan jihadaasoo asharqiy ee barida loo nisbeeyey aw ilgarbiy ama jihada galbeed loo nisbeeyey si aad xidigada uga fiirisaan qaala imaam muslim raximah allahu tacaala حدثنا أسل الحديث كسابي إسحاق بن إبراهيم المروزي قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا وهيب عن أبي حازم مخزومي وسيدي وكاله سيدي حقا كسو برارجني ويو كان وحال لولا جيدا مغيرة بن سلمة شيخ الهرري سيدي سي وكاله ماشا وحو يري وحال لولا جيدا عبد الله بن الحارث ابن عبد الملك قال حدثنا وهيب عن أبي حازم بالإسنادين وهيب كنو شيغ لبدي إسناد جميعا نحو حديث يعقوب نو شيغ قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني عبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد البصري قال حدثنا معن معن بن عيسى ولجد قال حدثنا مالك قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني هارون بن سعيد الأيلي واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن وهب بن المصري قال أخبرنا مالك بن أنس عن صفوان بن سليم المدني العابد الثقة عن عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يتراءون أركان ويفيريان أهل الغرف قبل كسر سري أهل كود من فوقهم dushooday ka fiiriyaan kamaa sidii taraa'uuna alkowkaba xiddiga idinkuba aad u fiirisaan xiddigaasoo adduriya ee iftiimay xiddigaasoo alghaabira ay daahiba tegey oo si dhacay min alufuqi jihada sidaad uga fiirisaan aalic xiddigaasoo adaalica ee ka soo dhashay min almashriq jihada mashriqa ka soo dhashay oo dhinaca bari ka soo baxay aw ilmaqrib aw ilghaaribi dhacaya almaqrib ilaa jihati almaqrib ilaa xidiguhu dhinaca maqhribkay u dhacaan dhinaca mashriqana way ka soo baxaane aw ilghaaribi dhacaya almaqrib ilaa jihati almaqrib jihada galbeedkana u dhacaya maxay sidaa u fiirinayaan litafaaduli maa baynahum liajli tafaaduli maa shay kala badnaashadiisa darteed shaygaasoo baynahum ahluljannaha dhexdooda ahaaday qaaluu waxay yidhaaheen yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow tilka taasi manaazilu alambiyaa ambiyada deegaanadoodii woy laa yabluquhaa manaasishaas ma gaarayo hayruhum hayru alambiyaa waxa aad tilmaamaysa rasuulka ilaahay oo ambiyo bisaaba gaari kara meesha aad sheegaysa qaala markaasuu rasuulka alle sala allahu alayh wasalam balaa iska dhaafee waladii nafsii biyadihi rijaalun wey raggaas ragga meeshaas taagan waa rag raggaasoo aamanuu billaah wasadaquu lmursaliin mursaliintiina rumeeyey waa dad mu'miniin ahoo caadi ahe laysuu min alambiyaa walaa min alrusul walaa min almalaa'ika walaa min aljin ka mid maaha waa bini aadam idinkoo kale ahoo soo dadaalay oo soo shaqeeyey xadiis waxaa jiray imaamu tirmidi raximah اllahu tacaala sunankiisa uu ku wariyey oo nabigu uu ku yidhi salى اllahu عalيه wasalam ina fi اljannati gurafan turaa duhuuruhaa min buطuuniha jannada waxaa ku yaalla qolo sarsare oo daahirkeeda iyo meesheeda kore baadinkeeda looga jeedo wa buطuunuhaa min duhuurihaa baadinkooda gudaha markaad ku jirtidna waxaad yani dibadda ah aada u jeedo faqaala acraabiyun liman hiya yaa rasuula allah rasuulka ilaahay ou qolalkaas cajaa'ibta leh yaa gelaya iska leh qaala liman alaana alkalaama qofkii dadka masaakiinta hadalka u jelciya wa adaama asiyaama soomkana joogteeya wa sallaa billeyli waannaasu niyaam habeenkiina tukada dadku iyagoo hurdaaya meelaha sida xidigahaasoo kale loo fiirinaayo awsaaftaas imaamu muslim raximahullahu tacaala dadka iskale riwaayadan waxay ku soo koobtay rijaalun aamanuu billahi wasadaquu lmursaliin laakiin tilmaamaha gaarkaa waxaa sheegaya imaamu tirmidi sunankiisa ku sheegay liman alaana alkalaam wa adaama asiyaam wa sallaa bileyli wannaasu niyaam riwaayatu tirmidi fii sunanihi baabun fii man yawaddu ru'yata الnabiyi salى اllahu عalayh wasalama biahlihi wa maalihi baabun haadaakani baabun baab wood baabkaasoo fii man ruux dhexdiisa ahaaday ruuxaasoo yawaddu jecel ru'yata nebiy nabiga aragtidiisa jecel sala allahu alayh wasalam biahlihi bibedeli ahlihi wa bibedeli maalihi ahalkiisa iyo maalkiisa bedelkoodii ka jecel inuu nabiga arko sala allahu alayh wasalam oo wuxuu ka jeclaan lahaa ahalka iyo maalka dhan in laga wada qaado oo musiiba ay uga dhacdo ka wada baaba'aan hal mar uu arko nabiga sala allahu alayh wasalam taasuu jeclaysan lahaa waa yacni lishiddati maxabatihi likahrati maxabatihi lirasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam qaala alimaamu muslim raximah llahu tacala xadathana qutaybatu bnu saciid qaala xadathana yacquub yacni yacquub bni cabdiraxmaan can suhaylin can abihi can abi hurayra ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam qaal min ashaddi ummatii ummaddayda waxaa ugu darnaasho badan xubban min xubbin jacaylka li aniga lay jecel yahay naasun dad dadkaasoo yakuunuuna bacdii oo xilligan aan joogin oo gadaal iman doona gadaashayda iman doona yawaddu axaduhum dadkaas iga dambeeya midkood wuxuu jecel yahay low ra'aani hadduu i arki lahaa biahlihi bibedeli ahlihi wa maalihi ahalkiisa iyo maalkiisa bedelkooda anuu iga doorbidi lahaa inuu i arko ahalkiisa maalkiisa haba waayo hadduu doono baabun fii suuqi اljannati wamaa yanaaluuna fiiha min alnaciimi waاljamaal haadaa midkani baabun baab wey baabkaasoo fii suuqi اljanna jannada suuqeeda ahaaday iyo wamaa iladika yanaaluuna fiiha jannada dhexdeeda suuqdaa dhexdeeda ay ku gaarayaan suuqaa dhexdiisa ay ku gaarayaan oo min anaciimi naciim iyo waljamaali qurux ah jannada waxay leedahay suuq suuqaa dadka ahluljannaha markay tagaanna waxay ka soo kororsanayaan naciim hore aysan u haysan iyo qurux aysan hore u haysan قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو عثمان سعيد بن عبد الجبار البصري الصدوق وإمام صدوق ليس له في صحيح إلا هذا الحديث هل كان حديث كتاب كله قال حدثنا أحمد بن سلمة البصري عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة وحكسوغا لسوقا سوقا كسوغا سوقا يأتونها أهل الجنة سوقا إيمانيان كل جمعة waa khusuusiyada maalmaha kale jumcadu ay dheer tahay ilahay wuxuu u doortay subxaanahu wa tacaala suuqaas in la tago maalinta jumcada limakaanatiha wa maziyatiha wa fadliha cinda allah ilahay fadligii subxaanahu wa tacaala agtiisa ay ku leedahay maalintaas ay deliil u tahay fatahubu marka suuqan ahluljannuhu ay tegayaan waxaa loola jeedaa suuqan adduunyada dee ganacsi iyo orodka iyo dhididka iyo adduunyada waxaa kaasoo kale loolama jeedo waa maxalulijtimaac liahli ljanna loola jeedaa waa meel usbuuciiba hal mar ahluljannahoo dhan ay ku kulmaayaan laakiin maaha meel laga dukaamaysanaayo suuqahoo lagu dhididayo lagu rafaadayo maahana waxaa loola jeedaa waa maxalu ijtimaac ahliljanna waa ahluljannuhu meelay ku soo kulmaan jumco walba isugu tegayaan meeshaas fatahubu waxaa markaas soo kacaysa riixu shamaali dabaysha la yidhaaho riixu shamaal wahiya alatii ta'tii bilamdaar waa dabaylaha roobka la yimaada ta'tii min jihati alkacba kacbada dhinaceeday ka timaadaa riixu shamaal dabayshaasaa soo kacaysa fataxtuu markaas waxay ku shubeen fii wujuuhihim ahlujannada wejiyadooda iyo wa hiyaabihim dharkooda waxay ku shubi almiska wa anwaaca adiib waاljamaala waاsuruur qurux iyo farxad iyo miski iyo diib iyo anwaacdeedii dabayshu ay ku soo shubi dharkooda iyo wejigooda ay ku soo shubi fayasdaaduuna waxay marka siyaadsanayaan xusnan qurux xusnan wanaag iyo wajamaalan qurux fayarjicuuna waxay dib ugu laabanayaan ilaa ahlihim ahladoodii xaasaskoodii waqad xaal isdaadu ay kororsadeen xusnan wanaag iyo jamaalan qurux fayaquulu lahum ahluhum ahladoodii markaas waxay ku leeyihiin wallaahi yaan ku dhaaranahay laqad istadtum waxaad siyaadsateen bacdanaa annaga gadaasheenna xusnan wanaag iyo jamaalan qurux fayaquuluuna waxay leeyihiin nimanka iyaguna suuqa ka yimid wa antum idinkuna wallaahi laqad istadtum waxaad siyaadsateen bacdanaa gadaasheenna xusnan wanaagaad siyaadsateen iyo wajamaalan quruxaad siyaadsateen waa naciimka ilaahay martiqaadka ilaahay yaa gaari kara fayaa lahaa min diyaafatin faa'iqa martiqaad faa'iqa way khaarijatan can cuquuli albashariya min rabbin kariim waasici alfadli waaljuud ina hada lahuwa alfawzu alcadiim bimidli hada falyacmal alcaamiluun liibaantaasaa la yidhaha liibaan wafii dalika falyatanaafas almutanaafisuun qofkii loolamaya ama tartan geli lahaa meeshaas oo kale ha u tartamo diyaafada ilaahay subxaanahu wa tacala martiqaadka ilahay saan u yaallaa baabu awali zumratin tadkhulu اljannata calaa suurati اlqamar leylata اlbadri wa sifaatihim wa aswaajihim baabun hadaakani baabun baabu awalu zumratin jamaacada ugu horaysa jamaacadaasoo tadkhulu ljannata jannada gelaysa calaa suurati اlqamar ay ahaatay muuqaalka dayaxa leylata albedrina dayaxaasoo leylata albedri ahaaday fii leylati اlbedri habeenka afariyo tobnaadka ahaaday wa sifaatihimna waa u baab wa baabu sifaatihim dadka ahluljannaha tilmaamahooda iyo wa aswaajihim xaasaskoodii la tilmaamo jamaacada ugu horaysa jannada gelaysa oo acmaashooda ilaahay subxaanahu wa tacaala camal weyn ilaahay u hormarsaday tilmaanta ay leeyihiin iyo inay ku gelayaan muuqaalka dayaxa oo kale iyagoo ah قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني عمرو ناقد البغدادي ويعقوب بن إبراهيم الدورقي جميعا عن ابن علي واللفظ ليعقوب قال حدثنا إسماعيل بن علي قال أخبرنا أيوب عن محمد بن محمد بن سيرين وإلى جيلاه قال وحوير محمد بن سيرين إما تفاخروا dadku inay faantameen وإما تذاكروا أما إنay iska sheekaysteen oo ay ku faaneen ay ku sheekaysteen الرجال أكثر في الجنة أم النساء موضوعaasi ka hadlayaan isugu faanayeen ragga miyaa jannada u badan mise naarta u badan yani mise mise naagaha jannada u badan saas ama waa faaneen ama mudaakari u soo dhex gasho mudaakaratu lcilm labadaasay mid ahayde faqaala abu hurayra markaas wuxuu yidhi isagu markaa doodii u arkay raggaa jannada u badan naagihiina waxay leeyihiin haweenkaa jannada u badan raggiina waxay leeyihiin maya raggaa u badan jannada raggaa u badan markaasuu abu hurayra wuxuu yidhi awalam yaqul abulqaasim abulqaasim ma dhihin miya nabigu ula jeedaa sala allahu alayh wasalam ina awala zumratin jamaacada ugu horraysa jamaacadaasoo tadkhulu ljannata jannada gelaysa calaa suurati alqamar dayaxa muuqaalkiisoo kale leeyihin dayaxaasoo leylata albadri fii leylati albadri habeenka afari tobnaadka ahday wallatii jamaacadii taliiha jamaacadaa la xidhiirtana calaa adwaa'i kowkabin xidig iftiinadiisay leeyihin xidigaasoo duriyan iftiimaya xidigaasoo fi samaa'i samada dhexdeeda ahaaday likulli imri'in qof walbana waxaa u sugnaaday qofkaasoo minhum ahlujannaha ka mid a zawjataani laba zawjo oo itnataani laba ah labadaas zawjo yuraa mukhu suuqihimaa kubkooda kubkooda markaa dhuuxooda laga arkayo min waraa'i laxmi hilibka gadaashiisa ayaa waxaa laga arkay dhuuxa yani ku dhex jira kubka ku dhex jira wamaa fi ljannati jannada dhexdeedana casabun ruux dooba ma ahanin ruux doobana jannada lagama helo marka yaa u badan uu yidhi adigu markaa xadiiskaa fiiriya yaa u badan marka ma haweenkaa u badan mise raggaa u badan xadiiskaa un fiiriya qofka ugu yaray ahluljannaha wuxuu yidhi abu hurayra wuxuu yidhi wuxuu leeyahay laba haweena jannadana hadda doobba kuma jiro marka xadiiskaas wuxuu noo tilmaamay yidhi haweenkayaaba badan haweenkayaaba badan uu yidhi xadiis sida noo tilmaamayo قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين قال اختصم الرجال والنساء رقي الضمر كي الضوضي أيهم في الجنة أكثر أي كده كودي جنة كبضا فسألوا أبا هريرة سؤال المسألة دي فقال له أبو هريرة قال أبو القاسم بمثل حديث ابن علي حديث ابن علي وقالوا النور شيغي وحشيغي وسفيان سفيان على أيوب كاس قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد البصري عن عمارة بن القعقاع الكوفي قال حدثنا أبو سرعة قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من قفك وقهري قفك سيدخل الجنة الجنة قليحاء قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب ولفظ لقتيبة قال حدثنا جرير عن عمارة عن أبي سرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول الزمرة جماعة وهري سيدخلون الجنة قلي على سورة القمر ليلة البدر هذا والذين جماعة يلونهم أيقا لحريرنا على أشد كوكب حدق متك وقدر ناشد بدن حدق أسو دريين افتيمة حدق أسو في السماء السماء هذا إضاءة وقدر ناشد بدن من إضاءة حق افتينك لا يبولون مكاديان walaa yataqawaduuna mana saxaroodaan ahlujannaha walaa yamtakhiduuna mana xaakoodaan oo xaako iyo diifna ma lahan walaa yadfuluuna ma candhuuf tufaanoo candhuuf ay tufayaan ma laha amshaaduhum waa yacni umuurta aakhira hariib umuurta aakhira waa hariib dadkan waxbay cunayaan waxbay cabayaan maca daalika haddana kaadi iyo saxaro iyo candhuuf iyo midna ma lahan sida nabiga noo sheegay sala allahu calayhi wasalam lidaalika riwaayaadka qaar waxaa ku yimid fadalaadkooda waxay cunayaan waxay u baxaan يعني ديديداي u baxaan oo ka riixil miska ah fadalaadkooda waxay u baxaan waa dididayaan bis fadalaadka bedilkeedii way dididayaan dididkaasna waa riixul miska riixul miska way dididkaas ay dididayaan marka adduunyada khilaafsan adduunyada meeshii intaasoo yani cadadkooda aan la soo koobi karin oo ahlu janna ah meeshii ahlu jannada dhexdeedii hal masquul kama dhisna hal masquul ma laha biqudrati illaahi subxaanahu wa tacaala adduunkana maanta guri marka la taagayo la dhisayo masquulaha looga hormariyaa dulligeeda hadduusan uraynin guriga lama degi karo guri hadduusan masquul lahayn oo masuusha aan la urinaynin lama degi karo guriga ugu qaalisan hadduusan masquul lahayn cid degaysa ma laha maanta cid degaysa oo hawaysanaysa ma laha hadduusan masquul lahayn ahlu jannahana intaasoo haddii cadadkooda balaayiin nufuus oo meesha isugu timid hal masquul laguma arko فضل إلهي سبحانه وتعالى بارتقاك إلهي ساس ويالا نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهلها إلهي أهل كذا نقدره amshaaduhum shanlooyinka ay ku shanlaysanayaan adahabu dahab waa warashcum dhididkoodana almisku wamajaamiruhum unsiyaalka ay ku unsanayaan aluluwatu cuudulhindi wa cuudulhindiyay shidanayaan waaswaajuhum xaasaskoodana alxurulciinu akhlaaquhum akhlaaqdooda iyo dhaqankooda calaa khuluqi rajul nin dhaqankiisoo kale ninkaasoo waaxidin keligiisa calaa suurati abiihim aabbahood muuqaalkoodao kaley ahaadeen aadama ah situuna diraacan hum situuna lixdan way diraacan min diraacin dhudhuna lixdankaas dhudhunoo fi samaa'i samada dhexdeeda ahado dhinaca samada loo taago wey ismaaciili kitaabkiisa mustadrajka ah xadiiskan markuu ku soo saaray alimaam alismaaciili bacda takhriijihi lihada alxadiis wuxuu yidhi yundaru waxaa la fiirinaa hal fi ljannati naar oo ereyganu yani ka wadaa sheekhu wamajaamiruhum aluluwa yani waxay uunsanayaan waa cudulhindi wuxuu yidhi bal ha la fiiriyo hal fi ljannati naarun jannada madabaa laga shiday uu yidhi lafdigan ha la fiiriyo laakiin culamada kale muxadisiinta iyagu waxay leeyihiin ilaahay subxaanahu watacaala sida adduunka yani waxyaalaha yaalloo dhanba aakhira iyo jannaduba ay uga duwan yihiin waxana way shidmaayaan qiiqay leeyihiin waa carfaayaan walaysa fi ljannati naar jannada dhexdeedana naar ma lahan wax naara ma lahan maca dalika wixiina waa shidmaayaan وحيالها يعني جنة يقد وانت يدونك قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وكريت قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة تدخل الجنة من أمتي على سورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أشد النجم في السماء ضاء ثم هم بعد ذلك منازل ذو منازل markaas kabacdi mansilooyin iyo darajooyin ayuu sii kala qaybsamayaan laa yataqawaduuna masxaradan walaa yabuuluuna walaa yamtakhiduuna walaa yabsuquuna macan duuf tufaan amshaaduhum aldahabu wamajaamiruhum aluluwa warashcuhum almishku akhlaaquhum calaa khuluqi rajulin waaxid calaa duuli abiihim ay ahaade aabbahood dhirirkiisii aadama situuna diraacan qaala bnu abi shayba wuxuu yidhi calaa khuluqi rajulin وقال أبو كريب على خلق رجل وقال ابن أبي شيبة على سورة أبيهم الله سبحانه وتعالى